kulanti wacan oo wanaagsan dhagaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxa uu ku saabsan yahay cunaqabatayntii hubka ee laga qaaday soomaaliya dhowaan maxay kusoo kordhin kartaa wejiga labaad ee dagaalka dowladda federaalka soomaaliya ay qorsheynayso inay ku qaado meelaha ay weli al-shabaab kaga sugan tahay koonfurta iyo bartamaha soomaaliya iyo muhiimadda xayraada hubka ee la qaaday ay u leedahay howlgalka socda waxaa barnaamijka igala qaybgalaya oo marti ku ah xildhibaan axmed maxamed axmed mudane ka tirsanaa baarlamaankii tobanaad ee dalka wasiirkii hore ee qorsheynta iyo iskaashiga ee galmudug xildhibaan cabdixakiin cali guure iyo brofesoor shaafici yuusuf cumar oo baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha muqdisho sidoo kalena falanqeeya arrimaha siyaasadda dalka dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaada waxaan jeclahay marka hore inaan ku hormaro brofesoor shaafici xayraada hubka ee laga qaaday soomaaliya dhowaan maxay kusoo kordhin kartaa wejiga labaad ee howlgalka mahadsanid zaynab dhammaan mudanayaasha waan salaamayaa iyo shacabka soomaaliyeed ayna siinayaan oo military waxaa hortaagneed qaanuunkaas xanibaadda marka hadda wax weyn buu ka qabanayaa in soomaaliya dhulkeeda beriga iyo badda iyo hawadaba ay kontoroosho step by step ayadoo ah sababtu waxa weeyaan xataa qarannimadii iyo siyaadadii ayaa khatar ku jirta oo waxaa laga yaabaa dalka inuu khatar galo marka way ka duwanta wakhtigii hore aad bay uga duwan tahay marka ciidamadannadaas soolasoo tababaray oo qaybo walba leh oo baddii berigii iyo cirkiiba oo helaya helayna hubkay u baahnaayeen qaar helay wixii kalena la sugayo ayaa hadda waxa u suurtagelaysa inay si toos u howlgalaan waxaa jirtay aan ku celiyo dalal badan oo noogu yaboohay agab ciidan qaybo kala duwan laakiin ay ka hortaagneed waxaas iyo dalal kaloo doonayay inay naga caawiyaanoo diyaar u ahaa oo militariga badda iyo cirka iyo dhulkaba marka maanta waxaan deen ku qaadana iyo waxaan deeq ku hellaba way ka duwantay wakhtigii hore isbedel weyn baana laga dareemi doonaa baddeenna yani iyo ciidamada cirka iyo dhulkaba
xildhibaan axmed xayraada laga qaaday soomaaliya ma sahlaysaa in amniga dalka soomaaliya ay si buuxda ula wareegto maxayse kusoo kordhin kartaa wejiga labaad howlgalka la qorsheynayo
waa idin salaamay khiyaarta dooda ku jirta iyo bahda fi oo labadaba intaa kadib haddii aan u gudbo su-aasha cunaqabataynta hubka soomaaliya laga qaaday maxay kusoo kordhin kartaa wejiga labaad ee la dagaalanka al-shabaab anugu waxaan qabaa cunaqabatanta hubka soomaaliya laga qaaday in aanay hadda wax culus oo weyn kusoo kordhinin la dagaalanka haraadiga al-shabaab ee meelaha ku jira sababtoo soomaaliya baahi hub ay qabtaa maanta ma jirto meel walba hub waa buuxaa gacanta shacabku ku jiraa ta dowladdu ku jiraa ta shabaabba ku jiraa beeluhu ku jira gacantooda oo hub waaweyn oo dowladaha qaarkoodba haysan haysta saa darteed hub kale oo hadda soomaaliya la keenaa culays inuu kordhiyo mooyaane iyadaan hubka hore la xerayn oo gacan dowladaana ku jirin oo ka maqan yahay gacanta dowladda culays uu kusoo kordhiyo mooyaane wanaag uu kusoo kordhinaya anugu ma qabo saa darteed shabaabkuna awood hub oo ay hadeer soomaaliya ciidamadeeda ama ku muquuniyeen ama kaga hortageen ma leh oo hubka culus hubka dowladda soomaaliyeed haysata iyo ciidankeedu ma haystaan sidaa darteed waxay u baahan tahay in horta hubkan beelaha gacantooda ku jira oo gacan dowladeed galabay ku qurux badnaan lahayd waxay kaloo ku qurux badnaan lahayd in ciidanka soomaaliyeed ee qaranka la mideeyo ciidan qaranoo soomaaliyeed oo maanta midaysani ma jiro ciidanka maanta soomaaliya ay leedahay ama ciidanka dowladeed waa beel oh yahay ma dheelitiraa ciidanka dhismihii ciidanka qaranku ma dheelitiraa oo soomaali sidii ciidanku ahaan lahaa oo odooda muuqan leh dugmada muuqdo gobollar badan baa ka maqan deegaano badan baa ka maqan dad badan baa ka maqan marka maadaama aan ciidankiina dheeli tirayn hubka soomaaliya gacanteeda ku jiraana uu ka badan yahay ka shacabka ku jira uu badan yahay shabaabkuna aanay haysan hadda maaragtay awood hub oo ay soomaaliya ciidankeeda ku muquunin karto oo ka culus aanay haysan ma habboonayn in cunqabatinta hubka soomaliya hadda laga qaado waxna kuma soo kordhin karto aan culays ahayn iyo in hubku haddeerto uu mar labaad gacanta shacabka ku dhaco ama mar labaad gacanta shabaab ku dhaco oo sida loo kaantaroolayaana aanay maaragtay de hadda macquul ahayn oo xadidnayn sidaa darteed waxay u eg tahay in hubkaas soo kordhinaya soomaaliya imanaya soomaaliya uu culays ku kordhin doono yaanu haddeer wax faa'iido ah ama guul uu abuurayo aanay jirin laakiin uu abuuri karo inuu gacan shacab galo gacan shabaab hadduu doono geli karo qabaa'ilku isu adeegsan karaan iyadoo awooddii ciidanka soomaaliyeedna aanay dhammaystirnayn dhismihiisina aanu dheelitirnayn marka arrintaas ma qabo inay haddeer wax badan soo kordhinayso dagaalka shabaabka inay wax ka bedelaysaan ma qabo shabaabkuna dee hub ka casrisan hubka soomaaliya ciidankeedu haystaa walba u haysan marka sidaas waxaan qabaa anugu inay tahay wax aan waxba soo kordhinayn faa'iidaha hadda dhib inuu soo kordhiyo mooyaane
waad mahadsan tahay cabdixakiin waxaad si dhow la socotay dagaalada dowladda iyo dadka deegaanadu kula jireen al-shabaab ka waran cunaqabataynta laga qaaday soomaaliya iyo saameynta dagaalka al-shabaab
sina waal waad mahadsan tahay horta adigana waan ku salaamayaa kaqaybqaatayaasha barnaamijkana waan si gaar u salaamayaa horta waxaa weeye anigu dadkii walaaca ka qaybaan ka mid ahaa qaadista cunaqabataynta waddanka laga qaadayo laakiin haddana maanta maadaama waddankii cunaqabatayntii laga qaaday haddaad dhinac ka eegto runtii dowladda soomaaliya faa'iida way u leedahay in laga qaado cunaqabataynta hubka laakiin haddana khatarihii kale oo aan ka degi jirnay iyo wixii aan malaynaynay weli sidii bay u muuqataa sidaad la socotaba dalka soomaaliya dowladda federaalka ah intay gacanta ku hayso waa in xadidan oo kooban aan ognahay marka laga soo tago inta dowladdu gacanta ku haysay inta shabaab ku joogo hadda oo xayiraadu saaran tahay oo lala socda dhaqdhaqaaqooda marka laga yimaado waxaa jira gobollo badan iyo dekado waaweyn oo aan dowladda soomaaliya gacanteeda ku jirin xayiraaddii hubka haddii la qaaday waddankan waa runtii waddan baylah ah meel kasta hub ka soo geli karaa si kastaa lagu keeni karaa kuwan cadowgaah lala dagaalamayaa si kale loogu keeni karaa shabaabku dowladda inta ay aksas leedahay kama aksas yara dowladdu meelaha hubkaas ka soo iibsato iyo meelaha ka heshay iyaguna ka helaan sidaas daraaddeed yacnii wallow hadda dagaalkan fayskiisa labaada taagan aysan hadda runtii cunaqabataynta la qaaday wax badan aysan ka soo kordhaynin oo maanta aysan dowladdii xaggeedii diyaargarow badan aysan ka jirin hadday tahay sharciyadihii xakamaynta hubka hadday tahay yani shuruucdii hubka laga qaaday wadanka qaabkii loo maanaj garayn lahaa iyo qaabkii wadankii ma garanaysaa hubkiisii loo kontroli lahaa iyadoo willow aan sharcigaas dowladdu aysan samaynin baarlamaankana la marinin haddana dowladdu maanta dagaalka labaad ee haddeer faystuugii dagaalkan faystuugiisii labaad hadda lagu jiro yani aniga ima muuqato wax hadda ay kasoo kordhinayso cunaqabatadii la qaaday iyo wax hadda hubahoo diyaara oo dowladdu ka howlgelayso hadda gacanteeda soo galay laakiin haddana runtii dowladdu inta ay arkayso ee ay ida wanaagga u tahay in ka badan baa jirta oo caqabad ku ah waddanka
aan dib kugu soo noqdo rofesor shaafici waad dhegaysanaysaa cabdixakiin guure iyo xildhibaan axmed oo ka horeeyey labaduba waxay qabaan qaadista cunaqabatayntu inay yeelan karto dhibaato ka badan inta laga filaayo oo faa'iido ah adigana waxaad qabtaa wax badan dowladdu inay u fududaynayso xayiraada la qaaday maxaad ugu jawaabi lahayd doodooda
anigu walaaca inuu jiro ma qabo in yarra ma qabo walaaca dadka qabana waxay ku beesgareeyeen oy ku saleeyeen waxii beesha caalamku ay naga sheegi jirtay oo soomaaliya iskuma filla military ahaan iskuma fillo inay ismaamusho iskuma filla xuquuq iskuma fillo oo laga soo gudbay marka laguma salayn karo laguma qiimeyn karo ciidamada soomaali madaxdeeda shacabkeeda oo hadda si wada jira u howlgala laguma salayn karo maamul goboleed ha noqdo dowladda ha noqoto madaxda ha noqoto ciidamada ha noqoto qofkii dhibaato sameeyana waxaa laga qaadayaa maxkamad in dalka gudihiisa wax looga qaaday iska dhaafe caalamka waxaa naga dhexeeya heshiis qofkii intuu dembi sameeyey fakadana waa la soo celinayaa marka waxaan aada ugu rajo weynahay inay soomaaliya wax weyn ay ka bedeleyso dib u curasho sax ay tahay aana ka mid ahaa dadka aada isaga jecel hadalkii laga dhabeeyo oo soomaaliya oo nabada caalamka nabad la ah inay haddana nabad noogu soo dhammaato dhibaatadan gudaha oo shabaab iyo dhibaatadan xataa dibadda oo jaarkeena hadda etoobiya ugu dambeyso oo aanu caalamka nabad kula noolaano oo aan ka baxno waxan mar walbana waxay walaalow ku dhaanta male laakiin walaacaasi ma jira kuma beesgaraysno arrin xaqiiqa oo fakti kuma beesgaraysno wax lagu qiimeeyo oo ama academic amaba logistic amaba dhaqan ma jirto shacabkii soomaaliyeed baa ordaya naftoodii huraya difaacaya u dhimanaya doonaya inay ayagoo hubkoodii iyo waxoodu yaraa isticmaalaya qof naftiisiiba huraya inuu markaa daryeeli waayo wixiisii waa ma suurtagelaysa maamul goboleedkaana laga yaabin inuu hubkaa gacantooda ka baxo dowladdan laga yaabin balse waxaan rajaynayaa oon aada ugu kalsoonahay in heshiis iyo aynan dagaal ayna noo horseedin waayo annagu markaan xorriyaddii markaan qaadanay lixdankii waxaanu gallay dagaal lixdan iyo afartii haddana seven seven haddana cidna dan uguma jirto wadaniyaduna ma ahan mar walbaba xaggaa uuna lagu dayo inaan ku raadino nabad waxaan doonaynaa ayaan qabaa taasaana ilaahay ka baryaya dib kugu soo noqda xildhibaan axmed waad maqlaysaa rofeor shaafici waxa uu leeyahay caqabadahaasi walaaca aad ka dhawaajisay gabi ahaanba waa kuwo laga soo gudbay marka loo fiiriyo marxalada wadanka uu ku jiro dowladdan waxay awood u leedahay buu yiri inay kontaroosho gabi ahaanba hubka wadanka soo galaya adiga taa ma aragta bismillaah horta waxaan qabaa anigu dowladdu de haddaba dalka ma wada kaantaroosho maadaama aan hadda dalka gacanta ku wada hayno wada kaantaroolinna ma kaantarooli karto hubka soomaaliya soo gelaya baduu ka soo geli karaa berigu kasoo geli karaa haddana wuu soo galaa cidda keenaysa iyo cidda dalbanaysa toonna dowladdu kuma filaa qiyaas ahaan markaa markaa dowladdu mar haddaanay kaantarooli karayn hubkii dalka soo gelayay xuduudihii kaantarooli karayn cid waliba way keensan karaysaa cid waliba say doontay u isticmaali karaysaa marka waxaan qabaa anigu arrintan inay tahay arrin caqabad horle oo soomaaliya kusoo korodhay iyo culays horle oo kusoo korodhay soomaaliya iyo hubka yaallay baaxadiisa oo hub kale haddeer soo galo waxaa kaloo dhici karta in adduunyadu dad badan oo adduunka ka mid a ama dowlado ama kooxo kale ay ganacsi iyo lacagka raadin u soo galaan meeshan marka soomaaliya ay noqoto sayradda hubka lagu soo qaadanaya ama loo soo qaadanayay saa darteed culays iyo dhib horleh oo wadanka kusoo kordhiya mooyaane wax uu kusoo kordhinayo oo guuleh ma aanay jirto waxaa ka qurux badnayd in marka hore ciidamada qaranka la mideeyo dowladdu sharciyadaha hubka iyo waxa lagu maamulayo iyo la dhammaystiro dalkay dowladdu gacanta ku wada dhigto hawadiisa iyo baddiisa iyo xuduudihiisaba kabacdi markaas hubka la dalbo laakiin iyadoo haddeer hubkii hore soomaaliya gacan shacab ku jiro oo gacan shabaab ku jiro oo meel walba ay furan tahay oo aan dowladdu kaantarooli karayn xuduudaheeda badda iyo kuwa berrigaba hubku kasoo qulquli karo ama la keeni karo ama ganacsi loo keeni karo in haddeer hub la dalbo ama cunaqateen hub la qaado wax macnaa samayn mayso saa darteed dhibtoon baa soo kordhaysa laakiin wanaag soo kordhaya ma jiro waxaan qabaa anugu in hadda arrinta cunaqateed hubka soomaaliya ay culays iyo dhibaato horle ku keenayso hubku gacanta shacabka dib u gelayo ganacsato ka faa'iidaysanayso kooxa maafiya ka faa'iidaysanayaan kambaniya ka faa'iidaysanayaan dowlada ka faa'iidaysanayaan marka culays hub oo xoog leh oo baaxad leh aan soomaaliya qaadi karayn ayaa iman doona baan qabaa anigu wax guulaho haddeer uu dhalinayo hubkaasoo keenayo oo shabaab qiil looga dhigi karo waa lagula dagaalamayana ma jirto shabaabku dabaabada ma wataan diyaarada ma wataan taangiya ma wataan hubkaa fudud ee ciidamada soomaaliyeed ba gacantooda ku jira oo weliba ay iyadu dowlad tahay oo ka gacan dheer tahay unbay haystaan wax kaloo awood ay dheeryihiin ma haysto laakiin imaatinka hubkaasi wuxuu ku dhici doonaa gacmo shacab gacmo shabaab iyo gacmo qabaa'il buu ku dhici doonaa marka aad bay khatar weyn u dhalinaysa arrintaas laakiin walaaca xildhibaan axmed uu muujinayo adiga ma kuu muuqda mise si ka duwan baad wax u aragtaa walaalsin waa mahadsan tahay horta waxaa weeye khatara axmed ka hadlayo aniga waa qaybo ka mida waa ii muuqdaan laakiin wadankii hadda cunaqabataynta hubka waa laga qaaday maadaama laga qaaday maanta waxa keliya oo furan waxay tahay war wadankii maadaama laga qaaday cunaqabatayntii maxaa la gudboon dowladda soomaaliya si khatarahaas laga sheekaynayo iyo waxa laga digayo oo dhan looga baaqsado runtii markaad suu eegto dowladda soomaaliya go-aamada ay qaadanaysa markaad aragto ee heerka caalami ah inay dowladda soomaaliya dhexdhexaad ka ahaato adduunkaoo dhan bay ku fekeraysaa in badan yacni ma dhici karto in dowladda soomaaliya ay cadow la-aan ahaato qof kastana saxiib lama noqon karto dowlad kastoo caalamka joogta saxiib lama noqon karto sidaa daraaddeed waxaan dowladda ugu baaqaynaa oon ku biirinaynaa in waddankan saaxiib caalamiya loo sameeyo in dowladdu gasho heshiis ay ku tiirsanaanayso dowlad kale inta waddanku cagiisa ku istaagay waxaa weeye dowladaha adduunka aad arkayso dowlad ma jirto keligeed meel taagani ma jirto dowlad kasta dowlad bay ku taagan tahay dowlad kasta dowlad bay heshiis kula jirtaa hadday tahay mid ciidan heshiis ciidan iyo hadday tahay heshiis maaragtay hub iyo hadday tahay heshiis difaaca qaranba hadday tahay inta dowladda soomaaliya waxay ka gaabinaysaa waxyaabo badan oo runtii halista waddankan ka xakamayn laheyd cunaqabataynta hubka ee laga qaaday sidaa daraaddeed dowladda soomaaliya waa inay qaadataa doorkii saxda ahaa oo dalkan saaxiibada caalamiga ah qaar ka mid a waddankan si saxa heshiis caalamiya loola galo oo lagu ilaalinayo badaha oo lagu ilaalinayo xuduudaha oo lagu kontaroolayo waddankan hadday tahay bad iyo hadday tahay berri iyo hadday tahay hawo intaba sidaa daraaddeed waxaan u arkaynaa maanta xaaladda lagu jiro hadday sidaan waddanku sii ahaado cunaqabataynta hubkuna kasii sidaas waddanka uga sii qaadnaato runtii caqabaadka laga digayaa imaanaya duruufaha la filayo iyo waxyaabaha laga cabsanayo o dhan baa run noqonaya waxay rabtaa arrintani in si saxa oo hadday tahay qaab baarlamaani ah hadday tahay qaab dastuuri maxkamadeed ah in loo istaago oo dowladdu maanta ay doorkeeda ka qaado shaafici marka laga soo tago tallaabadani ay fursad u tahay dowladda ma isleedahay marka dhinaca kale laga eego waa howl mas-uuliyad kusoo korortay soomaaliya sidaa cabdixakiin uu ka dhawaajiyey una baahan taxadar dheeri ah iyo feejignaan
mahadsanid waa way mahadsan yihiin dhammaantood walaacan iyo tilmaamahan waa wax dalka iyo mustaqbalkiisa dan u ah haddaan la toosinin dowladda oo aan la tilmaamin meelaha dulalku ka imaanayana dhibaato ayaa imaanaysa waa sax in qorshe lala yimaado qorshahaas fulinteedana dad awood u leh ay jiraan korjoogteen la sameeyo oo evaluation mar walba lagu sameeyo meelaha hadda laisleeyahay waxbay ka imaan karaan dowlad goboleedyada iyo federaalka oo iskaashada marka laakiin walaacsaa weyn ma jiro soomaaliya hadda waxaa iskaashanaya macawisley shacabkii ciidamadii dowladdii iyaa iskaashanaysa marka dhinac baa loo socdaa waxaan warka meeshana waa wax laga gudbi doono waxa ugu muhiimsanna waxa weeyaan badbaadinta qarannimadanada ha ku dhammaato hab diblomacy mediation ha ku dhammaato iyo inaan difaacanna ha ku dhammaato anuu xaggaasaan qabaa oo dadka cirkooda baddooda xadkooda inay difaacdaan awood u leh ayaan ayaan ka mid ahay oo boqolaalka soomaaliyeed ah lakiin de taas waa waxay dowlad u tahay hadda ma dhalan dowladdu wakti hore corotay khaladaad hore jirayna laguma beesgareyn karo waxaan aada ugu faraxsanahay in maanta askarigii mas-uulkii dhib geysto maxkamad la geenayo weliba ilaa toogasha oo aanu wada aragnay caalamkuna arko nagu ammaanay oo nalooga qaaday cunaqabateynta hubka iyo iyo deentii nalooga cafiyey noona suurtagelisay inaan ku biiro ururo badan oo dalal badan ay ku biiri waayeen amaba maareynta annagoon awood lahayn hadda aan deentii aan waxbana lagu lahayn dowlada awood awood lena lagu leeyahay deen oo aanan hadda heshiisyo geli karin halkaas ayaa indicator ah oo wax lagu farxo ah marka qorshuhu waa muhiim mar walbana wuu jirayaa aad cusb aad noqotid curdan hadda ah hadda soo kabanaya ama dowlad weyn libaan axmed waad maqlaysaa qaabka uu hadalka u dhigay shaafici adiga sideed u aragtaa bismillaah anigu waxaan qabaa fikirkaygii hore ee ahaa in arrintani soomaaliya ay culays iyo dhib horle ku keenayso warwarka badinayso colaadda badinayso cadaawadda badinayso hubka gacanta shacabka gelaya badinayso dowladaha deriska hadda colaad inoo muujiyay weyn oo ayaa walba ana walba qarsoonayn ay haddana kusoo biireen arrimaha gobolka iyo deegaankeenaba marka waxaa muuqata in keenista hubka soomaaliya ay cid walba u fududaanayso in soomaaliya ay noqonayso meelaha hubka lagu kala wareejiyo saylada hubka adduunka loogu kala diro ay noqonayso in cid walba gacantiisa uu geli karo hub nooc kasta marka walaac weyn baan ka qabaa anigu kaan horena uga qabay baan haddana ka qabaa wax macnuu soo kordhinayana ma jiro ciidan haddeer soomaaliyeed oo midaysan oo la qalabeeyaana ma jiro sababtoo ciidankii soomaaliyeed ma midaysna goboluu kala fadhiya deegaanuu kala fadhiya beeluu kala fadhiya marka haddaer ciidan soomaali u dhan tahay oo soomaali u dhammaystiran tahay oo la qalabeeyaana ma jiro mar haddaan ciidan soomaaliyeed la qalabaynayo soomaali ku midaysantahay aanu jirin oo dhammaystiran mar haddii aan dowladdu gacanta ku hayn xuduudaha iyo badda iyo beriga labadaba aanay gacanta ku hayn mar haddii aanay dalkii soomaaliya xukuumaddu wada maamulin waxaan qabaa dhib iyo burbur horle iyo qalaalaasya horle wuu soo kordhinaya culays buu soomaaliya ku keenayaa hub qabaayil gacanteeda gala shabaab gacantiisa gala dilaaliin iyo kooxa maafiya gacantooda gala waxaasoo dhan baa kusoo biiraya dalka kusoo kordhaya culays hor la imanaya marka culayskaasunbaa muuqda cidda haddeer ka qaada cunuqinta hubka u ololeysana maslaxad soomaaliyeed loogama qaadin hubka qiilla loogama dhigi karo shabaab baa hub loo dalbanaya oo lagaga adkaanaya shabaabku awood saan hore u sheegay ciidanka soomaaliya mid ka badan ama qalab ka badan ama tiro ka badan ma hayaan marka looma qildayi karo shabaab baa hubkan lagula dagaalamaya waxaan u qabaa anigu in dad ama hay-ado ama kambaniyo caalamiya ay arrintan rabaan inay soomaaliya ka dhigaan sayladda hubka lagu kala wareejiyo adduunka loogu kala diro marka arrintaas khatar weyn weyn weyn baa kasoo socota waxaan hadalka siinayaa cabdixakiin guure
horta waxa weeye doodu iyo fikirkaagu waa inuu waxay ku fiican tahay inuu yahay mid wax toosinayo wax dhisaya inuu ku fiican yahay waddankan cunuqabataynta hubka waa laga qaaday maadaama laga qaaday maxaa wanaagoo soomaaliya ugu jira maxaase khatarahoo ka imaan kara labadaas marka laga soo taga se qaabkee loo gudbi karaa wixii khatarahoo ka imaan kara qaadista cunuqabataynta hubka waddanka laga qaaday waxa weeye dalku cunuqabataynta hubka marka laga yimaado guulo kaleoo taariikhiya buu gaaray sida kubiiristii east african communitiga iyo deyn cafintii runtii kubiiristii east africa waddankan wax badan bay runtii ka tartay hadda waxaan la yidhahdo diblomaasiyad ahaan heshiiskii qaliska tuurnimada ahaa ee ethoobiya ku damcday badda soomaaliya wax weyn buu ka taray runtii waa guul taariikhiya waddanku gaaray runtii dhanka kale deymihiyaa waddanka laga cafiyey oo maanta waddankii wax dayna oo lagu leeyahay ma leh midda saddexaad waa qaadista cunuqabataynta hubka waddanka laga qaaday dagaalkan maanta dowladdu ay ku jirto feeskiisa labaad ee la dagaalanka argixisada ah ee horta hadda wax muuqda oo huba oo casriya oo dowladdu la timid oo ay dagaalkaas ku gelayso anigu hadda weli maanan arag laakiin waa imaan karaa bilaha soo socda maalmaha soo socda waa imaan karaa dagaalkanna dowladdu cunuqabataynta hubka haddaan laga qaadi lahaynna waa ku jirtay ayadoon laga qaadin ku jirtay haddana waa sidii usii wadaysaa waa kusii jiraysaa wixii wanaagahe ka imaanaya qaadista cunuqabataynta hubka waa wanaag taasi waxa weeye dood uma baahna wixii ka imaan karay khatara qaabkii laga hortegi lahaa unbaa muhiimaddu waxay tahay in la iftiimiyo waxa weeye dowladda soomaaliya maanta gobolada amni daradu ay ka amni daradu ay ka jirto waxaa ku soo biiray gobolada waqooyi ee somalilan goboladaasina maanta cidda ay xalka ka sugayso waa dowladda soomaaliya gobolada somalilan xalkooda lama gaari karo inta gobolka gobol inta gobolada puntland ama maamul goboleedka puntland oo isaguna maanta heerka uu dowladnimada soomaaliya ka joogo intuu ka joogo runtii waa adkaanaysaa in xal laga gaaro arrimahaas kale sidaa daraaddeed dowladda soomaliya waxaan u jeedinaynaa maanta oon tala ahon siinayna aan ugu baaqaynaa siyaasadda arrimaha gudaha ee qusaysa maamul goboleedyada in dowladdu ay furfurto oo siyaasad furfuran oo qurux badan oo magaranaysaa maamul goboleedyada lagu kontarooli karo laguna xakamayn karo nidaamka dawligana ay uga qayb qaadan karaan inay dowladdu la timaado siyaasad adag oo arrimaha dibadda ah oo magaranaysaa reer caalamiyana oo boolasiga qaadista cunuqabatinta hubka hadday tahay iyo xakamayntiisana inay dowladdu saas kale la timaado labadaas arrimood haddaan la helin runtii khataraha laga sheekeynayo waa imaan karaan waana dhici karaan haye brofesor shaafici mahadsanidin dhammaantii waad mahadsantihiin gebagabadii waan dhegaysanayey aqoon-yahanka lahaa soomaaliya waxay noqonaysaa meel hubka caalamka looga gudbiyo sida maafiya arrimahaas waxa ay ku beesgaraysan tahay anigu ma garanayo waayo hadda hubka aanu haysanno haddaanu caalamka u gudbinno intaas ayaa dhibaato ugu filan waxaan u malaynayaa inuusan la soconin hadda hubka ay soomaaliya haysato dabcan lama sheegi karo yani maho yani aqoon-yahankii dambe oo lahaa hadda hub miyaa u yimid mise uma imaanin maalinkii cunaqabataynka laga qaaday kadib soomaaliya shaqadeeday haystaa wax shacabka lala wadaagi karana ma ahan wayna ku filan tahay laakiin waxaa farxad ah maanta inaana badanadaas iyo beriganaga inaan la dabci karin tan ugu muhiimsan oo soomaaliya qayb ka geysanayso hadda allianciga la sameeyey oo xuutiyiintaoo kale oo carqalad ku ah yani cargo shipping inay maraan maadaama ay labaatan iyo laba boqolkiiba ay ganacsiga adduunka ay halkan maraan qayb weyn bay ka geysanaysaa burcadbada hadday timaado qayb bay ka geysanayaan meeshii marka hore loogu soo gaban jiray ayaga ayaa qayb ka geysanayo waxaa tusaale yar ku filan shacabku ay wada ogyihiin shantii kun oo wakhtigii madaxweyne farmaajo la diray waxay u badnaayeen ciidamada badda yacni hubkooda ayaa la siinayaa oo ciidamada badda waxayna difaacayaan baddooda iyo wixii carqaladaynaya meeshaas marka intii aanu magan ka noqon laheen baddanada oo naloogu soo gaban lahaa iyo intii amaba dad cid shisheeye ay damaaci lahayd in hubka laga qaado soomaaliya waa guul waana waana dabcan waan fahmayaa walaaca xildhibaanka iyo aqoon-yahanka waxay u naxayaan dalkooda laakiin waxaan u sheegayaa oon hubaa inaysan waxba ka jirin hubka maanta la haysta lidka diyaaradaha haddii caalamka loo gudbiyo miyuusan dhibaato u gudbinaynin inta jirto hadda oo technikada haddii caalamka loo gudbiyo amaba kuwa maleeshiyaadka gacanta loo geliyo mayse dhibaato okay kuwa kale oo la siiyey hubka la siiyey oo macawisleyda haddii hubkaa ay qabiil u isticmaali lahayn soo mar hora maysan isticmaaleen marka walaacaan jirin yaanan la abuurin waana sax in mucaarad la helo wax iftiimiyo waan idin salaamayaa guuli gobonimo baan axmed adigoo soo koobaya waxaan isla soo gaarnay gabagabadii dooda maxaad kula talin lahayd dowladda federaalka soomaaliya marba haddii la qaaday cunaqabateyntii hubka ee saarnayd wadanka sanadaha badan xilli wadanka uu ku jiro dagaalka dhan ah kooxda al-shabaab
bismillaah waxaan ku talin lahaa horta dee dowladdu soomaaliya sidaan anugu walba hore u sheegay baahi uma qabto baahi uma qabto inay hub keensato sababta hubka soomaaliya yaallaa iyo shacabka soomaaliya ku nool way kala badan yihiin hubkaaba tiro badan keenista hadda hub la keenana culays unbuu kusoo kordhinaya dalka soomaaliya marka in keenista hubka la keenayo soomaaliya aanay ku degdegin in ka hore taxadar laga sameeyo sidii loo ururin lahaa sidii gacanta shacabka looga saari lahaa sidii dowladdu la wareegi lahayd laga taxadaro oo la sameeyo inaan hubkan imaanayaa marka uu soomaaliya kusoo kordho uu culays iyo dhibaatooyin ku keenayo dareenkii aan ka qabay baan weli ka qabaa si taa looga dheeraado in la fududeeyo in hubkan shacabka gacantiisa ku jira sidii looga saari lahaa laga taxadaro hubka dowladda keensanaysana si aanay daynna ugu gelin dalkana dhib uga abuurin in aanay ku degdegin keentiisa oo adaama wax ixsaao hadeer loo qabaa aanu jirin cadowga lala dagaalamaya al-shabaabna hubka awood badan maadaama hubka ciidamada soomaaliya haystaan aanu gacantiisa ku jirin inay iskaga filan tahay laakiin dowladda soomaaliya midaynta ciidanka iskudubaridkiisa dheelitirkiisa tababaradiisa waxyaalaha noocaasa in hadda laga shaqeeyo baa muhiima laakiin keenista hub gacanta dadka hadeer ku soo noqda ama soomaaliya gudaheeda la keeno aan gacanta soomaaliya ku wada hayn way adag tahay mana qurux badna aniga aragtidayda marka waxaan qabaa anugu in dowladda soomaaliyeed ay arrintaas degdega ka dayso shuruucda loo sameeyo nidaam loo sameeyo intaa dee soomaalida nafteeda kala shakiyaysa maadaama maamul goboleeda ay jiraan keenista hubku waxaa la odhan karaa cid gaara buu gacantiisa gelayaa ama cid gaarabaa uu xaggeeda u badanayaa taasna waxaa ka dhalan kala dareen iyo kala fogaansho shacabka soomaaliyeed ay kala fogaadaan marka waxaan qabaa anugu in arrintaas dowladda soomaaliya aanay ku degdegin taxadar badanna ka samayso keenistiisa maadaama hadeer wax macnaa uu soo korrinaya aanay jirin cadow xoog lahoo dalka gudihiisa ku sugan oo lala dagaalamayaana aanu jirin marka arrintaas khataraha ka dhalan karaa in dowladdu ka taxadarto baan qabaa anugu
intaasi ayaanu kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxaa marti ku ahaa oo ka qayb galay barnaamijka xildhibaan axmed maxamed axmed mudane ka tirsanaa baarlamaankii tobanaad ee dalka wasiirkii hore ee qorsheynta iyo iskaashiga ee galmudug cabdixakiin cali guure iyo rofeor shaafici yuusuf cumar oo falanqeeya arrimaha siyaasada dalka inta barnaamijkan mid lamid ah ku kulmi doona dhageystayaal sidaa iyo nabadgelyo